halkani waa raadiyaha free ee magaalada airfort magacaygu waa tahliil colaad xasan barnaamijkan waa dufcaddii igu horraysay ee barnaamij taxano noqon doona oo toddobaad kasta aad kala socon doontaan radio free waxaana ay u gaar tahay qowmiyadda soomaalida ee ku dhaqan gobolkan turingiya ee dalka jarmalka barnaamijka qaybtiisa hore waxaannu ku soo qaadan doonnaa warbixinno ku saabsan dalka jarmalka iyo sidoo kale waxyaabaha qowmiyadda soomaalida ay ku soo kordhin karto dalkan jarmalka barnaamijka waxaa marti inoogu ah faysal cabduqaadir maxamuud oo mustafa loo yaqaano mahad xaashi cabdi iyo cabdixakiin miro faarax oo dhammaantood ka mid ah soomaalida ku nool gobolkan turingiya gaar ahaan magaalada airfort ee dalka jarmalka
Radio frei.
Hier ist Radio Frei Erfurt. Mein Name ist Tahil Ulat. Willkommen zu einem Sonderprogramm gewidmet der somalischen Gemeinschaft in Deutschland. Dies ist die erste Ausgabe der zweiwöchentlichen Sendung hier auf Radio Frei. Im ersten Teil der Sendung hört ihr Nachrichten aus Deutschland. Außerdem sprechen wir darüber, wie wichtig diese Möglichkeit, die Radio Frei bietet, für die somalische Gemeinschaft in Deutschland ist.
inta aynaan u gelin barnaamijka aannu marka hore dul marno warbixinnada ugu muhiimsan ee dalka jarmalka ka dhacay toddobaadkan hogaamiyaha dalka jarmalka miss angela markel ayaa kulan ay madaxweynaha turkiga reseb dayib ordogan la yeelatay toddobaadkan waxay kala hadashay dhibaatooyinka qaxootiga iyo magangelyo doonka ee qaaladda yurub mrs markel oo booqasho la rumaysan yahay in lagu xoojinayo xiriirka midowda yurub ayaa ankara ka codsatay in turkiga uu kaalin ka geysto xakamaynta qulqulka magangelyo doonka ra-iisul wasaaraha dalka turkiga axmed daawuud oglo ayaa sheegay in markel ay isku aragti ka yihiin sida looga hortegayo qulqulka tahriibayaasha wuxuuna hoosta ka xariiqay in turkiga uu u baahan yahay taageero dhaqaale yurubna ay doonayso inay dhiirigeliso shuruucda socdaalka kulanka oo uu fursad u arkay turkiga ayuu kaga faa'iidaystay in jarmalka iyo dalalka kale ee yurub ay weydiistaan taageero ku aadan loolanka uu dalka muddada dheer ugu jiray ka mid noqoshada dalalka midowda yurub madaxweynaha dalka turkiga reseb tayib ordogan ayaa kulanka kadib sheegay in jarmalka faransiiska iyo britain iyo sidoo kale sbain uu weydiistay inuu taageero ololihiisa Bevor wir tiefer in das Programm gehen, kommen wir zu den neuesten Nachrichten. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel traf den türkischen Präsidenten Erdogan und den stellvertretenden Premierminister Davutoglu am Sonntag in Istanbul mit dem Ziel, die Türkei zu überzeugen, eine Vereinbarung zur Bewältigung der Flut von Flüchtlingen nach Europa zu treffen. Begleitet wurde das Treffen von heftiger Kritik an ihrem Besuch, der von manchen als politische Unterstützung für die Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei AK-Partei in Hinblick auf die türkischen Parlamentswahlen am 1. November gesehen wird. Trotz Kritik aus der eigenen und anderen deutschen Parteien, türkischen Akademikern und internationalen Organisationen wie zum Beispiel Amnesty International, die Türkei nur rund zwei Wochen vor den türkischen Wahlen zu besuchen, kam Merkel nach Istanbul und riskierte dabei, dass das Ganze als Kompromissschließung von Menschenrechtsproblemen gesehen wird, wofür es im Gegenzug einen Deal mit der Türkei geben soll, um den Flüchtlingsstrom nach Europa zu entlasten.
caafimaad ee haweeneyda loo doortay duqa magaalada colon ee dalka jarmalka henrite reka ayaa soo hagaagaysa kadib weerar nin la rumaysan yahay inuu ka tirsan yahay kooxaha diidan soo galootiga uu u geystay maalin ka hor doorashada ninka weerarka geystay ayaa haweeneyda sida madaxa bannaan ugu tartamaysay hoggaanka aqalka magaalada colon torrey kaga dhaawacay qoorta weerarka oo ka dhashay siyaasaddeeda cad ee ay ku taageerto dadka magangelyo doonka ah iyo qaxootiga jarmalka ku sugan ayaa ka hor istaageen in la ku guulaysto doorashadii dhacday axaddii lasoo dhaafay afhayeenka guddiga ololaha doorashada reka ninka la yidhaahdo frederik shon ayaa sheegay in weerarka uu dhacay xilli ay meel suuq ah ubaxyo ku siinaysay dad waddada marayay markii ay isku dayday si- siiso ubaxa ninkaasi ayuu la soo baxay mindi wuxuuna kaga muday qoorta ayuu yidhi frederik wuxuu sheegay xaaladdeeda caafimaad ay hadda soo reynayso isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay weerarka mis reker ayaa doorashadii axaddii dhacday ku guulaysatay in ka badan konton iyo laba boqolkiiba waxaana la filayaa in marka ay bogsato ay noqoto duqa magaalada colon ee ku taalla galbeedka dalka jarmalka qaaliga qaadayay dacwadda tuhmanaha weerarka geystay ayaa amray in xabsi lagu sii hayo inta dacwaddiisa la qaadayo goor dambe tuhmanaha ayaa saraakiisha bilayska u sheegay inuu kahsaday siyaasaddeeda furfuran ee qaxootiga iyo siyaasadaha hogaamiyaha jarmalka angela markel sida u warramayaan warbaahinta dalka jarmalka afar qof oo kale ayaa ku dhaawacantay weerarka bilayska wuxuu sheegay inay rumaysan yihiin in ninka weerarka geystay oo afar iyo afartan jir ah uu falka keli ku ahaa wuxuu sheegay inuu sitay laba midyood oo midi ay ahayd baynaad afhayeenka ololaha doorashada rikar ninka la yidhahdo shon ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay magaalo caan ku ah kala duwanaanshaha jinsiga iyo dulqaadka
Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Davutoglu in Istanbul hat Merkel ihre Position mit den Worten, dass es wichtige Probleme gibt, um die es sich zu kümmern gilt, auch wenn es während der türkischen Wahlperiode geschieht, bekräftigt. Sie sagte, sie glaube, die türkischen Wahlen würden in einem gerechten und freien Umfeld stattfinden. Merkel fügte hinzu, dass die Türkei und Deutschland sowie andere europäische Länder zusammenarbeiten sollten, um illegaler Migration nach Europa vorzubeugen. Zudem erwähnte die deutsche Kanzlerin, dass Europa grundsätzlich regulierte und kontrollierte Migration erlauben wird und dass die Türkei auf Hilfe bauen kann.
booliska jarmalka ayaa soo jeediyey in la sameeyo silig lagu xayndaabayo xadka uu dalka la leeyahay austriya si xal loogu helo qulqulka qaxootiga ka soo gelaya austriya in ka badan kun oo qaxooti ah ayaa soo gudbay xadka dalalka midowda yurub sanadkan oo keliya sida ay sheegtay hay-adda xuduudaha u qaabilsan dalalka yurub ee la yidhaahdo frontex iyadoo dadkaas badankood la leeyahay waxa ay ku wajahan yihiin dalka jarmalka madaxa midowda bileyska jarmalka renia vent ayaa soo jeediyey hindisa ah in xadka austriya xayndaab loo sameeyo waxaan doonaynaa buu yidhi inaan samayno kontarool xadeed waa inaan dhisnaa silig danabaysan oo lagu wareejiyo xadka jarmalka waxaan doorbidayaa in xadka la xayndaabo ayuu yidhi rendner sida laga soo xigtay wargeyska sontag newspaper axaddii finland oo ka jawaabay in jarmalka haddii uu xidho xadkiisa ay sidoo kale austriya xidhi doonto xadka ay la leedahay dalka sloveniya ayaa sheegay in loo baahan yahay falcelin muuqata Deutschland sollte zusammen mit Österreich seine Grenzen umzäunen, um den Zustrom der Flüchtlinge einzudämmen, sagte der Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt laut Welt am Sonntag. Er fügte hinzu, dass andere europäische Länder dem Beispiel von Berlin folgen werden. Laut der Grenzschutzagentur Frontex haben bereits 710.000 Flüchtlinge die EU-Außengrenzen überschritten. Da die meisten von ihnen auf dem Weg nach Deutschland seien, schlug die Polizeigewerkschaft die Errichtung eines Zaunes an den Grenzen vor, um den Zustrom zu regulieren. Rainer Wendt zur Bild am Sonntag Wenn wir ernsthafte Grenzkontrollen durchführen wollen, müssen wir einen Zaun entlang der deutschen Grenzen errichten. Ich bin dafür, dies zu tun, so Wendt.
barnaamijka waxaa marti inoogu ah faysal cabduqaadir maxamuud oo mustafa loo yaqaano mahad xaashi cabdi iyo cabdixakiin miro faarax oo dhammaantood ka mid ah soomaalida ku nool gobolka turingiya gaar ahaan magaalada airfort ee dalka jarmalka kusoo dhowaada barnaamijka waxaan rabaa marka hore inaan idin weydiiyo waxaa fursad laydin siiyey raadiyahan free inaad qayb ku yeelataan gaar ahaan qowmiyadda soomaalida ee ku dhaqan magaaladan airfort maxaad jeclaan lahayd inaad kaga faa'idaystaan fursaddan laydin siiyey
bismillahi raxmaan raxiim Adoo magacaa ku bilaabaya.
magaceedu faysal cabdiqaadir maxamuud waxaa la ii yaqaanaa dadka badankeed ii yaqaaniin Eh, mustafa bay ii garanayaan Eh, waad mahadsan tahay tahliil waana dhownahay Eh, runtii waxay noo tahay fursad aada u muhiim ah Eh, dadka soomaalida ah weliba gaar ahaan eh, aan dhahay guud ahaan wadanka jarmalka jooga gaar ahaana gobolka turingen jooga waxaan leeyahay en, r- xaqiiqatan ajaanibta wadankan jooga jaanis kasta ma helaan laakiin isdhexgalka dadka iyo kawarhaynta warbixinta soomaali haddaan nahay badanaa ma raadino war maxaa la sheegay baan raadinaa e, waxaa muhiima in la raadiyo war wadanka maxaa kusoo kordhay maxaa yacni en, ka dhimay warbixinta wadanka inaan raadino marka idaacaddan waxaan qabaa haddaan su-aasha usoo laabtay jawaabteeda waxay faa-iido noo tahay isdhexgalka bulshada kow labo wadanka ka warhaynteeda saddex arrin muhiima oo jirta ah communitiga soomaalida la yidhaahdo in yacni meel isku soo dhaweysan la helo ay ku kala warqaataan Een, waxaan rajeynaya inay noqoto idaacadan free airport idaacadda ay soomaalida ay noqoto mid ay isugu soo dhowaata siiba gaar ahaan gobolka turingen waana mahadsanta sidoo kale waxaan siinayaa fursaddan mustaf aan idhaahday mahad mahad maxaad jeclaan lahayd in fursaddan kaga faa'iidaysatid gaar ahaan maxaad u aragtaa in soomaalida ku dhaqan magaaladan airfort ay uga faa'iidaysan karto fursaddan uu siiraad yaha free
Kommen wir nun zur Bedeutung der Möglichkeit, die Radio Frei der Somali-Community in Deutschland gibt. Ich habe Faisal Abdulkadir Mohamud gefragt, wie er diese von Radio Frei gegebene Möglichkeit sieht und welchen Pluspunkt er daraus nehmen kann. Faisal schätzt die Wichtigkeit der Gelegenheit, die ihnen das Radio bietet. Er erklärt die Umgebung des Freistaates Thüringen und die somalische Gemeinschaft in Thüringen. Er sagt, es ist gut für die Gemeinschaft und er hofft, dass es die Gruppe verbindet.
tahliil aad iyo aad umaadsan tahay magacaygu waa mahad xaashi ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada airfort raadyahan fry janisku soomaalida siiya aad iyo aad waa janis u fiican waa janis macnaha loo baahan yahay ummadda ummad kasta aysa helin macnaha ummad kastoo qaxootiyo magaaladan ku dhaqan aysan janiskaan kala helin waxaan isleeyahay janiskan soomaalida wuxuu u yahay janis fiican siiba kuwa ku nool dhallinyarada ku nool magaaladan macnaha raadyahan aad iyo aad waxaan is dhihi karaa soomaalida oo la shaqeeyay because soomaalida waxaa waaye dad aad u warjecel subax kasta mid kasta markuu soo tooso wuxuu yidhaahdaa maxaa la sheegay marka waxaan macnaha aan is dhihi karaa way ka maarmi karaan dad badan way ka maarmi karaan inay war raadiyaan ayagoo gurigooda jooga in wararka ay ka dhegeystaan ayagoo soomaali ah raadiyaha ama taleefankiisa ama qof kasta wixii macnaha me- eh, raadiyihiisa ama eh, maxaa ladahay telefishinkiisa ama taleefankiisa uu ka dhegeysto marka annaga ummad war jecel eran haddana haddana haddina lasii siiyey raadi aad iyo aad ugu faraxsannahay meeshaasna macnaha waxaan dhihi karnaa waana saaciday jarmalkuna aad uu nooga warqabaa inaan nahay dad war jecel hormaadsantahay Ich fragte Mahat Hashi Abdi, wie er diese Möglichkeiten sieht. Mahat Abdi überlegt, wie das Programm die Somali-Community in Deutschland und in Thüringen verbinden kann. Er unterstreicht, dass das Programm der Gemeinschaft helfen kann, gut informiert zu sein in Sachen Nachrichten, Bewusstsein und Integration mit deutschen Menschen.
waxaan siinayaa sidoo kale cabdixakiin mire Een, ah, bismillaah Een, magacayga waa cabdixakiin mire faarax Een, anigoo ka faa'iidaysanaa fursaddan een, ah, aanu sii raadiyooga Een, walaahi waxaan u arkaa een, arrin aad iyo aad soomaalida een, in badan ayaan raadinaynay marka een, ah, markaan laba qodob ayaan aniga muhiimadda uga hadla labada qodob waxay kala tahay horta soomaali ahaanteeda horta annaga ma lihin dad community oo gobolkan turigan ah Een, alxamdulilah tan waxaan u arkaa yacni tilaabada ugu horreyda aan qaadnay oo ah maanta inaan helno studio maanta inaan helno yacni saxafiyiinteeni yacni dadkeen inaan isku soo laabanayno marka waxaan u arkaa taas yacni isku keen soomaali inay meesha ka imaan doonto insha allah Een, tida labaad waxay tahay anigoo fursadda ka faa'iidaysanaya Een, in badan yacni dadka ma dhex galno bulshooyinkan ee wadamadan jarmalka ah Een, marka maadaama raadiyan aan helnay waxay noo soo dhoweyneysaa yacni isgalka isdhexgalka bulshada waayo een, soomaalideena qayb ayaan ku lahaanaynaa meeshaan oo barnaamijyo annaga alena ayaa laga soo daynaya marka taasna waxay noo caday doontaa ama a- yacni aan dadaalkeen aan ku gaari doona inaan isdhexgal bulsho oo jarmalka aan iyo soomaali ahaantiina aan yeelano insha allah waana ku rajawen Abdi Hakimire Farah drängt die Somali-Community dazu, möglichst bald Deutsch zu lernen, um sich mit Deutschen zu integrieren.
waa mahadsan tahay Een, waxaan kusoo noqonayaa mustafa Een, mustafa soomaali badan baa halkan degan Een, dadka ku dhegaysanaya een, sawir noocee baad ka siin lahayd soomaalida ku dhaqan gobolkan turingiya xaguuse ku yaalla gobolka
Een, eh, waxaan leeyahay een, horta turingen waa wadnaha jarmalka runtii berlin iyo frankfurt waa w- gobolka kala bara weeye soomaali badan oo degan een, wadanka jarmalka ma garanayaan gobolka turingen dad badan baa weydiiyey dad badan baa maqlay eh, xagee deganta markay yidhahdaan turingen baa deganahay turingen xagee ku taallaa ba yidhahdaan dadku aada uma garanayaan maadaama d d r ka xigtaa dhinaca bariga xigtaa soomaalidan uma badnaan jirin labada kun iyo tobanka baa soomaalidii een, la dhihi karaa ugu horreysay soo gashay ee u- yacni uguna dambeysay dafcaddii ku xigtay ba annaga ahayn oo labada kun iyo afar iyo tobanka aanu nimid Een, turingen waa gobol yar oo aan aada u weyneyn dhaqaalihiisana aan aada u badneyn hase yeeshee waa gobol taariikh leh taariikho badan buu leeyahay een, dhismo- dhismaha ku yaala waa dhismaha ugu qadiimsan wadanka yurub marka la yidhaahdo dalka yurub yani dhismaha ugu qadiimsan bay ku yaali baqi- eh, ku yaala een, gobolka turingen Eh, waxay leedahay een, waxbarashada wadanka jarmalka ugu fiican waxay ku taalaa caasimada labaad ee gobolka turingen ay ku taalaa yeena Waa- wax- waxa weeyaan waa gobolka looga dambeeyo jaamacadaheeda waxbarashada loo- looga dambeeyo weeyaan dalka dalka jarmalka runtii een, em, waxa weeyaan waxaan dhihi karaa ilaahay mahadiis weye haddii aan gobolkan anagu aanu nimid iyadoo yacni soo kacaysa markaan gobolkan imaanaynay wuu xirxirnaa magaalo magaalo ku dhegan maan aadi karin dadku markay agtaada marayaan indhaha saa iskaga qaaqarin jireen indhaha iska qaaqarinayaan cunsuriyadda cunsuriyad xataa qofkii aan cunsuri ahayn waxaa ku jirtay dhib uu ku dhibsanayo maadaama m- ma ku garanayo lagaama dhaadhicin waxaa tahay looma sheegin Een, gobolkan hadeertan wuu furfurmay alxamdulilah siba magaalada caasimada hadda aan joogno een, airfort maanta waxaan taagannahay dadaal dheer kadib alxamdulilah heer idaacadda een, jarmalka marka la yiraahdo ama gobolkan turingen idaacadda ugu afdheer oo free airfort la yiraahdo oo aan xad yani idaacadda aan xadka lahayn ah ina laga siiyo studio la yiraahdo wiigii hal maalin waxaan rajeynayaa insha allah inaan gaari doono everyday inaan stuudiyaha aan ka helno waxaan haddana sii rajeynayaa inaan helno idaacad live ah oo t v ah waa haddii aan isku dayno inaan hore u socono waxaan rajeynayaa soomaalida inayn eh, Ich bat Faisal, Thüringen einmal für die Somalis zu beschreiben. Er erzählt den Zuhörerinnen und Zuhörern von der Somali-Community in Thüringen.
ducadana usoo kaalmeyn doonaan annagana waxaan u ballanqaadeynaa shaqada ugu wanaagsan inaan u qaban doonno waadna Eh.
mahadsantahay intaan u gudbin mahad iyo cabdixakiin een, waxaan jeclaan lahaa in su-aasha eh, mar kale kugu celiyo Een, sawir noocee baad naga siin kartaa soomaalida halkan ku dhaqan dad baa dhegeysanaya laga yaabaa inaysan garanaynin soomaalida halkan degan tiradooda gobolkan Een, eh, waa mahadsan tahay soomaalida waxaa lagu qiyaasaa shan boqol ilaa lix boqol oo qof inay degan yihiin gobolka turingan xaqiiqatan een, markaan kaamamka la xiriirana way aad bay usoo badanayaan Wa- way kusoo kordhayaan maalinba maalin ka dambeeyo kaamamka way, way kusoo kordhayaan Een, eh, waa so, waxa weeyaan waa wax la doonayo waxaa muhiima in aan aan taabto gobolkan waa gobolka kaliya hadda gobolo badanaa jirta soomaali ay degan tahay Een, ay sumcado xunxun ugu jiraan rikoodhka dowladda balse waxaan m- oo muhiim ah oo aan doonay inaan aan ku faani karno gobolkan yacni soomaalida degan rikoodhka dowladda waxay ugu jirta dad qiimo leh aan dhib badneen cidnana gardaraysan een, yacni mustaqbalna ka fekeraya inaan nahay baa rikoodhka noogu jira waxaan u sheegayaa mu- eh, dadka degan oo degaanka ku ah gobolka turingen qalbiga inay u furaan sumcad xumana aysan ugu jirin sida gobolada qaarkood soomaalida ay uga qoran tahay inay iibiyaan drugs dealers ay ka mid yihiin oo qof Wadada kastoo ganacsiga.
soomaali ah markii la arko booliisku u istaajinayo dab iyo dacal la baarayo gobollo eh, saasaa jira anu antagaa ka mid ah oo booliis ay istaajiyeen een, eh, yacni waa ka sumcad duwannahay wadankan gobolkan gaar ahaan waa gobol dihan weeye in laga faa'iidaysto qalbigaan u furno soomaalida dana geedun baana waa soconaa Mahat Hashi erzählt von seinen Erfahrungen in Thüringen, speziell in Erfurt. Er begrüßt Thüringen für seine Unterkünfte und die Gastfreundlichkeit der Stadt.
Een, mahad xaashi soomaali badan baa eh, gobolkan degan oo eh, magangelyo doon ah kuwaas baad dabcan ka mid tahay Een, waxaad nooga sheekaysaa bal eh, waxyaabihii aad kala kulantay wadankan markaad timid iyo fursadaha aad u aragto inaad ka heli karto dalkan dalil waa mahadsanta marka koowaad ee, jarmalka horta waa wadan weyn waa wadan qani ah waa wadamada adduunka wadamada wadan wadan ka mid ah oo ugu qanisan Ee, jarmalka markaan imaaday jaanisyo badan waa helay alxamdulilah macnaha ee, iskuulo badan waa helay macnaha dibudejin fiican waa helnay maasha allah Ee, waxayna ila tahay haddii macnaha dadaalkan hadda ku jirno aan kusii jirno jaanisyada jaanisyo kasii fiican inaan heli doono because maalin maalin kasii dambeysa wuu sii bedelaya maalin markaan imaano waxaan raadiya
Radio frei.
dhegeysta waxaa intaas inooga dhan barnaamijkii toddobaadkan ee raadiyaha fry waa barnaamij gaar ah oo loogu talagalay qowmiyadda soomaalida ee gobolka turingen ee dalka jarmalka barnaamijka waxaa marti iigu ahaa mahad xaashi cabdi faysal cabdiqaadir maxamuud iyo sidoo kale cabdixakiin miro faarax tan iyo kulanti dambe waa bahda barnaamijkoo idinku dhaafaysa sidaas iyo nabadgelyo Die erste Sendung der Cause Germany wurde gestaltet von Tachil Olat, Faisal Abdul Katir Mohamud, Mahat Hashi Abdi und Abdi Hakimire Farah.